magaalada caynabo ee gobolka saraar ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayaan soddon iyo saddex gabdhood oo baratay xirfadda farsamada gacanta sida cilaansaarka cunno karinta iyo xarqaanka iyadoo ardaydan ay ka aflaxeen dugsiga farsamada gacanta ee filigka munaasabadda shahaadooyin lagu guddoonsiinaya ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka saraar degmada caynabo bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee filig asli salaad dhamac ayaa ka warramaysa marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ardayda qalin jabisay aynu maanta isugu nimi maasha allah tabaarakallah waa felig caynaba iskuulka dhaqaalaha guriga ama farsamada gacanta sida uu badan yahay dhammaantiin horta soo dhowaada waxa weeye warbixintiisu iskuulkan muddo dheer bay soo jirtay anigu ilaa labadii kun iyo afartii baan macallinka ahaa intaa waa laga baxayey afar maxay ahayd ilaa labaatan dafcadood ilaa koob iyo labaatan dafcadood baa ka baxay maanta waxaa ka qalin jabinaya waxaa ka qalin jabinaya soddon iyo saddex hablood oo ka qalin jabinaya maxaan dhiga dawaarka xinnaha cuntada iyo waxbarashada caadigaana maxay ahayd saamigooda ku leh toddobada maado oo la dhigo saamigooda ku leh farsamada soo qalin jabiyey waxaa maxay ahayday shahaadooyinka usoo samaysay wasaaradda waxbarashada iyada ayaa ku mahadsan qaybta waxbarashada dadban agaasimaha waxbarashada dadban sucaad maxamed jaamac maxaan dhahaye agaasimaha guud ee waxbarashada waan salaamayaa waxaan kale oo salaamayaa wax allaale wixii iskuulka kan maxay ahayday dan iyo u haya iyo dareen u leh gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar oo bokor sheekh cali ogayaha dowladda hoose ee degmada caynabo cumar maxamuud muuse iyo brofesor salebaan cali cawad oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa si wadajira ugu hambaliyay ardada qalin jabisay waa xafladda markaasi qalinjabinta dugsiga farsamada gacanta ee caynabo taasoo maanta ardaydii ka qalinjabisay oo baratay culumta kala duwan ee lagu dhigto markaasi dugsigan sida cunto karinta dawaarka iyo xinnaha iyo sidoo kale qaybtii dadka waaweyn oo lagu barto farta marka ardaydii maanta ka qalinjabisay ayaynu xafladoodii halkan u joognaa
anigu dugsigan dhaqaalaha guriga markaan is-sheego ee dadka aan ogayn u sheego waxaanay shakhsigii keenay halkaa ka qootoomiyey ilaa maanta waxa uu samaynaya iskuulkaasi dhirtaasi waa kuwaanu xilligii taagnay annaga iyo maamulkii iskuulkae markaa joognay aanu intaan gunta u qoodnay aanu ku ridnay waa taa maanta la harsanayo midhihii kalena waa taa la hartay maanta maalin walba inay kasoo qalin jabinayso waxaa mahad weyn aanu celinaynaa runtii wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo guud ahaan wasaaradda runtii ardadan iyo iskuulkaba ku taabtay iyo macallimiinta iyo maamulka halkan u kala dambeeyey ilaa iyo haddana gacanta ku haya ee tacabkoodii run ahaantii maanta uu muuqdo